bsm illaah alxamdu lilah hanaaءu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahm waftax calaynaa bimacrifati اlcilm waxasin akhlaaqana bilxilm wasahil lana abwaaba fadlik wansur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam araaximiin adarsu taasic waa casharkii sagaalaad min kitaab alraxbiya fi lfaraa'id manduumat raxbiya waxaynu ku soo jirnay asxaabu alfuruud alfuruud almuqadara fi kitaab اllahi tacaala lix bay ahaayeen shan baan soo qaadan baabu sudus wuxuu baab yahay sudus waa lix meelood meel cidda wax ku dhaxasho wey baabu sudus wasudusu fardu sabcatin min alcadad abin wa ummin uma binti bnin wajad wasudusu sudusku fardu sabcatin toddoba faralkeed weeyaan dadka wax ku dhaxlaa waa toddoba qolo waa toddoba sabcatin oo min alcadadi cadadkii warasada dadka wax dhaxladee tiradoodii ah fardu sabcatin waa toddoba faralkeed oo min alcadadi ah min cadadi lwaraa macnaha warasada cadadkeedii toddobadii tiri abin fardu abin wey aabbe faralkiis aabbaa wax ku dhaxla wa umin hooyaa lix meelood meel wax ku dhaxash uma binti ibnin bintu ibni ibni gabarow dhalay wiil meydku dhalay gabarow sii dhalay wey wajadin awoowana waxbuu ku dhaxlaa walukhti walaal oo bintil abi ah aabbe gabadhi gabar walaal ay meydka yihiinoo laakiin aabbaha keliya walaala ka yihiin bintil ab aabbe gabadhi wey uma aljaddati ayeeye waa tii lixaad ayeeyana sudus bay wax ku dhaxashaa aabba sudus ba wax ku dhaxlaa xaaladihiisa mid ka mid a hooya way ku dhaxashaa xaaladaheeda mid ka mid a bintul ibni baa ku dhaxasha awowaa ku dhaxla waxaa ku dhaxasha ukhtal iyo alleaba uma aljaddati ayeeyaa wax ku dhaxasha lix soo maaha wawaladulummi tamaamulcidda wuu ku soo horiy wawaladulum hooyo waladkeed hooyo walaal ay dhashay hooyo ilma ay dhashay waa walaale moogta waladulum waa hal xabba ah ama wiil ha noqdo ama gabare tamaamulciddati tirada dhammaystirkeedii wey waa kii toddobaad akh min alum ama ukhta min alum yaa mid ay meydka walaala yihiinoo xagga hooyada walaala ka yihiin wey ama wiil ha noqdo ama gabar waa toddobadaa qolaha sudus wax ku dhaxla midba markiis halkaa marka la marayo oo sudus laga hadlayo oo qaybtii u dambaysay ah waa asxaabulfuruudka halkaas ku dhammaanayaan lixdaa in la sharxo unbaa loo baahanaya lixdaana in la sharxo ayaa loo baahanaya qolooyinkii ka horeeyana waa la soo maray tusaale marmar bay waxay ku soo koobaan qoladan faraa'idku erey gaaban hal bayd hal bayd kelimad ku jidha bay ku soo koobaan babdu dawi lfuruudi min baxri rajaz ba yidhi khudhu murattaban faqul habaa dabaz ereg waa habaa dabaz beydkao dhan ba iskaba dhaaf habaa dabaz meel ku qoro habaa dabaz oo zaayi baa u dambaysa asxaabulfuruudkii oo dhan habaa dabaz tirada ah oo abjadka baa laga helaya abjad kastoo inuu tiro ku fadhiyo lama oga oo hamsadu kow tahay oo baadu laba tahay abjad oo jiimku saddex yahay oo daalku afar yahay lamba tirada kow labo saddex afar saasaa lagu wadayaa hadba meel baa markaas kor loo dallacaya markii toban la gaadho waay hadda habaa dabasi meel ku xariiqo ereygaas asxaabulfuruudkii oo dhan baa soo gelaya nis yaa wax ku dhexli jiray nis xoolaha kala bar shan qolo sooma ahayn fardu khamsatin sooma ahayn shan haadaa lagu ishaaraya haadu shan bay keentaa habaa dabasoo haa kama bilaabato haadaa shan keentaa see u keentaa ab jad waa intee xaraf ya ab jad waa afar xaraf daalaa u dambeeya soo maa daalku waa tirada afar oo keenaya xarafka ku xigana shan buu noqon doonaa maxaa ku xiga abjad huwa soo maaha haad waa waa shan asxaabu ulfuruud shan wax ku dhexlayay soo yaa kalabar xoolaha qaadanayay soo shan qola ma ahayn haadaasaa lagu ishaara ka soco maxaa ku xiga haada habaa baabaa ku xigta soo maaha rubuc laba qolaa wax ku dhexlaysa soo maaha rubuc baaduna labay keentaa ab soo xarifkii labaad maaha baadu labay keentaa asxaabu rubuci baadaasaa lagu ishaara abjad waaya saasaa lagu wadayaa habaa debes habaa haa iyo baa baan marinaa soo maa hamsadii baa ku xigta alifti habaa alifti aliftaas waa kow bay keentaa kow hal qolo wax ku dhaxashaa jidha waa umun siddeed meelood meel hal qolaa qaadata waa dumarkii ama xaas ha noqoto ama xaasas badan ha noqdeene yaa markii wala jiray waa iyagii umun qaadanayay habaa aliftii baan maraynaa dabaz daalku afar boo keenaa moogta uluaan yaa wax ku dhexlaya uluaan qolo wada dumare ahaaye yaa uluaan afar qolaa wax ku dhexlaysa laba mayd ku dhalay haddii kale laba bintulibni haddii kale laba oqtoo shaqiiq ah haddii kale laba oqtoo leaba iyo wixii ka badan yaa habaa dabas daalku soo afar ma keeno halkaas asxaabu uluayn baa lagu ishaaraya qolada uluaynka wax ku dhexlaysa daalkaas waa lamar afar ba kalaa soo noqotay moogta badu labay keentaa markasta soomaa baa kalaa soo noqotay ulu ulu laba qolaa wax ku dhexaysa ulu ulu laba qolaa wax ku dhexlaysa waladulumkii tirada badnaa iyo hooyadu markay qaadanaysa soo garan maysaan baadaan marka labaad soo noqotay baa lagu ishaarayaa waay habaadabaz zaay baa u dambaysa soo maa zaaidu toddobay keentaa zaa'idu waa toddoba abjad soo afar xalo maaha hu waz zaa'idu soo xarifka toddobaad hadda maaha toddoba tirada toddobay ku jidhaa toddobay keenaysaa toddobana haddaa maraynaa waa halkan maxaynu nidhi baabu sudus wasudusu fardu sabcatin toddoba faralkeed waa min alcadad abin waummin uma binti ibnin wajadin walukti bintil abi ahayd uma aljadda iyo wawaladulum tamaamu lcidda wakaas haddaad doontina abun iyo adhahays alawalo abun iyo wixii lamid adhahays ay kuidin godan yihin toddobadaa qole wey falabu aabbuh yastaxiquhu hu oo sudusoo mudanaya aabbuhu muxuu mutaysanayaa sudus lix meelood meel inuu qaato macal weladi ilma maciis welad meydku dhalay hadduu jiro welad meydku dhalay hadduu jiro aabbuhu waa reera sudus wahaakadaa waxaa ku la mid a al ummu hooyaduna waa la mid sudus bay leedahay labaduba suduska waxay ku qaadanayaan bitanziili samadi allah samadkaa soo dejinta qur-aanka tanziilkiisa tanziil ya tanziilu min araxmaan raxiim tanziil qur-aanku soo maha tanziil ya waa tanziil bitanziili samad waa qur'aanka u daliila weeye ya weli wawariahu abawaahu ya maya waliabawayhi likulli waaxidin minhuma asudus labada dhashay abihi hooyo wey mid kastoo ka mida sudus buu leey assamad waa magaca ilaahay magacyadiisa ka mid a waa midka xawaa'ijta loola qasto waka bitanziili samad qur-aankaa sheega wey suduskaas labada waalid inay qaadanayaan aabbihi hooy haddii wala jiro wahaakadaa waxaa la mid ah weladkii waxaa la mid ah maca oy sudus aabbaha iyo hooyadu qaadanayaan maca waladilibni waladulibni maciis welad ma jire waladulibni hadduu jiro ibni weladkiis aabi waa reer sudus hooyana waa reer sudus wahaakadaa saas oo kale bay aabbihi hooya sudus u qaataan maca waladilibni waladulibni alladii waladulibnigaasoo maazalaan ka zuulin yaqfuu inuu raad gurayo daba raacayo israhu ibniga raadkiisa waladulibnigu ibnigu ilmahu dhalay weligiiba wuxuu raad hayaa daba taagan yahay yaa ibnigii ibnigii yaa wayaxtadii aan ka zuulin inuu raad raacayo wayaxtadii uu ku dayanayo wey macnaha haddii ibni la waayo waladulibni baa meesha imaanaya wey weligiisba kaasuu fiirsanayaa raad hayaa daba joogaa wey axkaamta irfigou ku raacayaa meeshii ibniga wax dhexli jiray haddii ibni la waado waxa weeyaan kanaa raacaya kanaa booska buuxinaya ibnigu wuxuu xijaabi jiray kanaa xijaabaya waaye wiilka ibniga ibnulibnigaa la mida bintadana bintulibnigaa la mida yaa waka alladii kaasoo maazalan ka zulin yakfuu inuu raad gurayo ama raacayo idrahu raadkiisa dabagelaya wey wayaxtadii ku dayanaya aabbe iyo hooya halkaasaa lagugu sheegay toddoba qolaa la tirinaya weli iyagii baa lagu jiraa wa huwa sudusku lahaa hooyo u sugnaado aydani mar labaad ayaddan ku noqonna way mogta maca alwaladi iyo maca waladil ibni soo hooyo sudus qaadamayn haddii walad jiro ama waladul ibni jiro waxaa la mid a wa huwa sudusku lahaa hooyo u sugnaada ayaddani macal itnayni labo macood oo min ikhwati lmayiti meyti meydka walaalihiisa laba meydka walaalihiisa hadday jiraanna hooyo sudus bay qaadataa walaalo tacaduday baa jooga wey waa intaa taqaanay yaa walaalo tacaduday oo hal ka badan hadday joogaanna welad hadduu joogo sudus bay qaadataa waladulibni hadduu joogo hooyo sudus bay qaadataa walaalo tacaduday hadday joogaan oo meydkaan dhintay laba walaalihiisa ay ka badan joogaanna sudus bay qaadanaysaa oo min ikhwati meyti meydka walaalihi ikhwadiisa walaalihiisa ee faqisqiyaaso buu yidhi faqisqiyaaso haadayni labadan faqisqiyaaso buu yidhi haadayni labadan inaynka waxaad uga qiyaasataa kuwa kalena uga qiyaaso wixii ka badan uga qiyaaso laba ikhwo iyo laba uqto iyo kuwa badan kullu waa waa isku mid mar haddii walaalo tacaduday la helay faqis qiyaaso bayo haadayn labadan hadda inayn baan ku idhi soo maa inta kalena uga qiyaasabu taasna halkaasu inoo dhig ayib halkaas markii intaa la sheegay oo masaladaas sidaa loo caddeeyey hooyadu markay suduska qaadanayso shuruuddii jidhay weye walad ama waladul ibni ama walaalo tacaduday kuwaas inay jiraan wey waay kuwa kalena waa uga qiyaasanaysa labow baa lagu yidhi hadday ka bataanna walaaluhu waa la mid macnaha weeyaan waa la mid hooye halkaasaa looga halkaasaa aabbihii hooyadii lagu sheegay aabbihii hooyadii suduska markay qaadanayaan halkaasaa lagu cadiyey bal haddaba ku celiyo aabbe iyo hooyo mid kastoo ka mida sudus buu leey waa goorma welad hadduu jiro qur-aanka caddeey waliabaweyhi likulli waaxidi minhuma sudusu mimaa taraka in kaana lahu walad haddii ilma jiro wey welad waay waxaa suduska qaadanaya hooyada laba walaalaa hadday jiraan oo raga ama gabdhaah waka horaa loogu ijmaaca la yidhi ibnu cabbaas khilaafkiisa ka hor fain kaana lahu ikhwatun faliummihi الsudus haddii meydku walaala leeyahay hooyadii lix meelood meel bay leedahay horaa aayaddu wataas hadalka uu yidhi faqis haadayn faqis uga qiyaaso haadayni labadan isnaynka ah waxaad uga qiyaasanaysaa yaa wixii laba ka bato saddex iyo afar ama shan ama toban hadday walaaluhu noqdaan kaba waaba min baabi awla sidii bay sudus ku leedahay labayba sudus ku qaadatay hadday walaaluhu inta ka bataana sudusun bay leedahay saladaa wata ayib si fiican buu inoo kusoo inoo ku soo dhigay laba walaalaha meydkaaba yidhi meyd waxaa la yidhaha almowt mufaaraqat ruuxi iljasad baa la ruuxdu inay jirka faaruqdo waxaa jirkaan la dhaqdhaqaaqaya ruux baa ku jira naf mogta taas hadday faaruqdo laga siibo meyd baa la dhahaa jasadkaas waaya ayib innaka mayitun wa innahu mayituun wuxuu yidhi shaacirku laysa man maata fastaraaxa bimayitin inama almayitu mayitu laxyaa'i laysa man maata qofka dhintay qof dhintay oo fastaraaxa raaxaystay oo janno helay bimayitin kaas mayd lama dhah wax iska dhintay maaha kaas inama almayitu ama inama almaytu maydku mayitulaxyaa'i kuwa noolkooda wax dhintay ka dhigan wax nool oo mid iska nool oo laakiin meyd oo kale ah yaa waa noolyaha waa dhaqdhaqaaqayaa laakiin waa bimansilati lmeyd buu marayaa wax qiimo aan lahayn wax sharaf aan lahayn wax diina aan lahayn meyd waxa ah mid nool oo yaa kuwa noolkooda meydka ah isagoo soconaya noolna meyd ka dhigan waay mar kolley waaba laga tegin adduunka waay laakiin qofka ilaahay khaatimada u wanaajiyo oo raxmad iyo janno hela yaa kaas baa liibaanay kuwa liibaanay allah nugu daro maanta nin shiikhaabaa lahaa soo dhintay xaalay jumcadii dad masaajidka ka qayb galay siiradii iyo khayrkii iyo wanaaggii maanta waa inagii janaasada halkaan kaga tukanayna masaajidka sheekh maxamed cabdisam jannat lfirdows allah ku abaalmariyo in diinta aada u jecel bu ah waxna ku baxsha yaa juhdi iyo maal iyo talaba ku dar marka raxmadu waasaca allaha siiyo waaya inama almaytu mayit laxyaai taasi wataa ilaahu khaatimada nasuub haddaba halkaasaa soo dhaq waxaan gelaynaa hooyo aabbe iyo hooyaan maraynaa inay labadaas markii la helo shuruuddooda ay sudus wax ku dhaxlaan toddoba qolaana la tirinayaa waljaddu awowguna midlulaabi aabbow la mid yahay cinda faqdihi aabba waayidiisa agteeda aabba haddii la waayo awow waa meesha buuxinaya booska aaba hadeer soo sudus wax kuma dhexlayn aabba haddii la waayo meydka aabbihi haddii la waayo awowgii joogo awowgaa suduskii qaadan aabbo aabbahu la midi waay aabbaho la mid yahay ayib oo muxuu kula mid yahay fii xawsin maa shay koobiddi yusiibuhu uu asiibayo iyo wamaddihi mayuu idiin qoray ya wamaddihi soo maa musamiinkoo goday iyo wamaddihi risqigiisay ka dhigantay wixii wixii aabbe dheebsan lahaayoo qaadan lahaa oo dhaxli lahaa haddaan aabbe jirin aabbo jooga awow wax ma qaatee awowihii baa qaadanaya shay fii xawsi maa shay koobiddii iyo urursigiis iyo qaadashadiis yusiibu yaa yusiibu waa siibaya aabbe wuxuu qaadanayey awow waa kula mid oo qaadanoo urursan waay fii xawsi maa iyo wamaddihi madiid risqigiisii macnaha waasacaha la taagay ballaarnaa awowgaa booskii buuxinaya awogu waa reere sudus markaan aabba jirin laakiin waa goorma sidii aabbihii o kale u xir welad hadduu jiro meydku dhalay ama weladul ibni awuhu sudus wou qaadan qof baa dhintay wiilkiisii awogiibuu ka tegey ama wiilkiisi wiilow dhalay awogiibuu ka tegey yaa waka marka dee waxyaalaha awogu uusan aabbaha kula mid ahayn waa jidhaa isagaaba noo soo reebaya qaar buu sheegaya qaarna uu iskaga tegay lixdii masale saddex buu sheegi doonaa waaye oo muxuu kula mid yahay awowga aabbaha fii xawsi maa yaxuusu jamiicalmaali idan faradda qof hadduu dhinto aabbihii keliya ka tago xoolahoo dhan aabbaha kaxaysta haddii aabbe la waayana awowgaa kula mida awowgaa kaxaysan xoolahoo dhan dhaxlay wuxuu kaloo kula mid yahay ahlufaral markay meesha joogaan ahlulfaralka waxoodii wixii ay reebaan yaa haddii xoola soo haraan aabbaha qaadanayay awoguna waa qaadanaya wakaa mar haddii meesha wiil meyd ku dhalay ama wiil welad iyo weladul ibn hadduusan jirin laakiin waxaa jira masaa'il uu awowgu aabbaha ku khilaafo saddex masalaa sheikhu isagu sheegaya waa saddex dhib yaroo aynu soo marnay waa keliya sheegid keliya u baahan yahay waa maxay ilaa idaa kaana markuu yahay hunaaka halkaas ikhwatun walaalo meesha haddii walaalo joogaan ka soo reeb walaalo meesha markay joogaan haddii aabba joogo meel aabba joogo walaal wax ma qaato anaa dhalay buu leeyahay maydkan meel aabba joogo walaal maydka walaalkiisa waxba ma qaato hadduu xag ab liab yahay hadduu shaqiiq yahay hadduu li'um yahay meel aabba joogo walaal wax ma qaato laakiin awowgu khilaafsan oo awowga iyo walaaluhu waxbay wada dhaxlaan waa masalada koowaad ilaa idaa kaana hunaaka ikhwa inay tahay mooyaane ousan awowga aabbaha kula mid ahayn maxaa yeelay waa likownihim ikhwada ahaanshahooda damiirka u celi walaalaha ahaanshahooda fil qurbi dhowaanshaha meydka likownihim walaalaha ahaanshahooda fil qurbi dhowaanshaha iyo wahwa awowgu uswa kuwa ku siban ay yihiin awowgu iyo walaaluhu meydku waa u siban yihiin maxaa yeele awowgu wuxuu leeyahay meydkan qofkaan dhintay yaa aabbihii dhalay baan anigu dhala ilmahaygii baa qofkaan dhalay awow waanu ah ilmahaygii baa dhalay buu leeyahy awow waanu ah kuwaan waxay leeyihi jahannano waa la dhalan waa u siman walaalihiis wey mog awowiyo walaala wey wanu wxu annaba meydka yaa naga xiga darajo noo dhaxaysa male waayo marka halkaa waa ka sameeyey waa masalada kowaad oo aabbuhu walaalaha meesha ma yimaadeene waa la xijaabi lahaa laakiin awowgu iyo walaaluhu xoolaha waa wada qaybsanaya waa masalada kowaad masalada labaad laba masalo cumariyataan ama qaraaweyn soomaynaan soo marin waa labadii waatan oo amase abawani ilaa idaa abawani laba aabe aabihii hooye weeye inay halkaa yihiin ilaa idaa kaana hunaaka ikhwat oo inay yihiin walaalo ow abwaani inay yihiin labadii waalid oo macahumaana zawjun gabadha dhimatay ninkeediina macooda yahay zawjkaasoo warisa wax dhaxlaya gabar baa dhimatay maxay ka dhimatay waa qaraawenkii tii hore aabbaheed iyo hooyadeed iyo ninkeedii taas ulufu maa baqiya soo ma qaadanayn ulufu maa baqiya ulufulbaaqi waa iyadii aynu siinaynay maanta aabbahaas markuu meesha joogay iyo hooyada ulufubaaqi bay hooyadu qaadanaysa aabbuhuna labada qoroo soo har u qaadanayay ahlufaralkan zawjku markuu xaqiisa qaato inta soo hadhay ulkeed inta baaqiga ulufkeed hooyadaa qaadanaysay inta kalena aabbaha soo ma ahayn awogu khilaafsan booska aabbaha haddii awowu yimaado hooyaa joogo maydka hooyadiis iyo awowgiis iyo ninkii qabay gabadha dhimatay awowgu marka ululbaaqi ma geyn karo hooyadan ulufu jamiicilmaal bay qaadanaysaa sida qur-aanka ugu dhawaaqay baliummihi ulu ya awowgu uluulbaaqi ma geynayo ulufu jamiicilmaal xoolahoo dhan saddex meelood meelba hooyadu qaadanaysa waa masaladii hore qaraaweynka tan labaadna waaba tan ilaa fal ummu hooyadu liulusi ulu bay macaljaddi awowaha maciisa tarisu dhaxlaysaa waba cadeey hooyada ulu ulukaa ulukii weynaada jamiicilmaalka ahaa bay qaadanaysaa hooyadu waa masale cad falummu liulusi macaljaddi taris wey hooyadu ulus bay dhaxlaysaa awowga maciisa wahaakadaa waxaa sidaasoo kale laysa muusan ahaanin shabiihan mid shabahaya awowgu bilabi aabbe fii zawjatin zawjo fii zawjati lmeyti meydka xaaskiisii marka ninkii baa dhintay waa masaladii labaad a ninkaa dhintay oo meydkaa xaaskiisii iyo wa ummin iyo wa abin aabbe iyo hooy waka aabbe iyo hooyo iyo meydka ninka dhintay zawjadiisii waa iyadii ulufu maa baqiya ay qaadanayso masaladii labaad oo qaraaweynka tii labaad wey haddii booskan marka meesha aabbuhu inta ka bax awoowa yimaado oo meesha ay joogaan sawjadii ninkan dhintay qabay qofkaa dhintay hooyadiis iyo awoowa mara kana sidii aabbihii oo kale maaho tulufu jamiicilmaa adugu muhimmaddu waxa weeye labadii masalooo qaraaweynka aan soo marnay tulufu maa baqiya hooyadu qaadanaysa laakiin awoowa hadduu meesha yimaado booska aabbaha awoowa yimaado ulufu jamiicilmaal baa hooyadu qaadanaysaa awowaya aabbuhu masaladaas iskama shabahan labada masalooo qarraaweynka ya cumariyataanka ama qarraaweynka iyo mas'aladan walaalaha oo aabbuhu walaalaha meesha ka saaro awowguna uusan ka saari karin waka wahaakadaa saasoo kale laysa uusan u ahanin shabiihan mid shabaha awowgu bilabi fii zawjati lmeyti meydka zawjadiisii iyo wa ummin iyo wa abin hooyadii aabbaha samaba shabaho dee markaas waxa weeye aabbuhu haddii uu joogo ulufu maa baqay hooyadu labadaa masle qaadanaysa waa ka awowguna hooyadu qaadan maysa intaasi ulufu jamiicilmaal bay qaadan وحكمه وحكمهم سيأتي مكم مكمل البيان في الحالات وحكمه أو وحكمكس وحكمهم إخوئي ولا لحوكم سيأتي وإيمان دونا مكمل البيان حاله يهب عدينتي سمد لك كملي في الحالات حالها كيمان يوردن فواحد بضانه macnaha awowe iyo walaalo wax wada dhaxlaye xaalado kala duduwan baa ka yimaadee mukammalal xaalaati baan ku keenayaa mukammalal bayaani caddayntiisa mid la kamilay fil xaalaati xaalaadka oo dhan si quman baan u sheegi doonaa bir awowe iyo walaal baa hadda carabku meelshaan ku xusnay wax yar aan taabanay yaa dib baan ka keenaynaa wey waxukmuhu waxukmuhum sayaati awowe xukunkiisa iyo walaalo xuunkooda waa iman mukammalal bayaan xaali bayaankiisa mid la kamilay la dhammaystiray fi lxaalaat xaalaadka dhammaantood masaladaasna waa inoo dhacda waay me inta kale awoowe iyo aabba waa isku mid saddexdaa masalo iyo saddex sharaxa uu ka raacinaya mooyaane intaa weeyaan marka dadkii sudus wax ku dhexlayaan ku jirnaa moogta aabe ab um jed jed baan maraynaa aabbaha la mida moogta toddoba qole ahayn saddexdaasaan hadda maraynaa jed waa kaasa kuwa kalena waxay ku imaanayaan dersiga dambe in sha allahu tacaala wallahu subxaana wa tacaala aclamu bisawaab